بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد waxaan u soo istaagay inaan caddeeyo inaan u taaganahay qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo bannaanaaday laguna tala jiro doorashadiisa in muxuu ahaa la qabto muddo dhow aniga waxaa la yidhaahdaa ibraahim isaaq yarow waxaan ka tirsanahay golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaan ka tirsanahay waxaan kaloo ka tirsanaay golaha xukuumadda ayaan ka tirsanaa waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta ayaan ahaa kaas oo muxuu ahaa aan iska casilay saaka iyadoo sababtuna ay tahay shuruudaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ay muxuu ahaa ku jirtay in xildhibaanka u tartamaya uu xilka uu hayo xaggas ka dhigo aniga waxaan u hoggaansamay dhammaan shuruudihii ay dejiyeen guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka dhammaantoodna waan buuxiyey waxaana ku faraxsanahay in shuruudihii aan buuxiyey diiwaangelintii ay iga aqbaleen ina guddoonsiiyeen shahaadadii musharaxnimo ee aan ugu tartami lahaa qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka sidoo kale warqadayda istiqaalada si sharcigan u qoray ra-iisul wasaarahan ku socodsiiyey broseskii loo baahnaa baan mariyey xafiiskiisaa laga diiwaangeliyey guddigana way qabteen waana aqbaleen sidaas daraaddeed waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa inaan u taaganahay buuxinta xilkaas oo ah runtii xil aada iyo aad u culus muhiimna u ah qarannimada soomaaliya muhiim u ah matalaadda shacabka soomaaliyeed muhiim u ah hirgelinta iyo ilaalinta shuruucda dalka muhiim u ah hanaanka dowladnimo iyo aasaaska dhismaha qarannimada soomaaliyeed oo sii kobcaysa muhiim u ah aniga oo ku kalsoon aqoontayda iyo waaye aragnimadayda aan u leeyahay howlaha ama shaqooyinka golaha shacabka ama waajibaadka golaha shacabka uu u hayo ummadda soomaaliyeed aniga waxaan ahay xildhibaan baarlamaanka ka tirsan soona galay sannaddii labada kun oo muxuu ahay weli aan ka bixin oo guddiyadiisa kala duwan ka shaqeeyey golaha xukuumadda muddo toban sannadood ka badan ka shaqeeyey oo baarlamaanka howlihiisa khibrad badan u leh maanta waxaa weeye siddeed iyo toban sannadood iyo wax la jira ayaan ku jiraa golaha shacabka intaas howlo yar ma ahayn khibrad yar ma ahayn muddo kooban oo yarna ma aha anugu maalintaas waxaan jiray inta udhexaysa toddoba iyo labaatan iyo siddeed iyo labaatan sano ayaan jiray maantana waxaan jiraa inta udhexaysa afartan iyo shan jir iyo afartan iyo lix jir baan udhexeeya waa da'da muxuu ahay mas-uuliyadda ugu adag oo ugu muhiimsan lagu aamino qofka ruuxa bani aadamka ah waa da'da risaala nubuwa ilaahay subxaana wa tacaala rasuuladiis uu ugu dhiibi jiray da'da udhexaysa meelahaas khibrad iyo waayo aragnimo aan u leeyahay baarlamaanka waxaa ii dheer aqoon aan u leeyahay howlaha baarlamaanka laftigooda iyo howlaha siyaasadda anigu waxaan haystaa derajadeyda waxbarasho waa masters degree oo aan ka haysto university of rohampton jaamacad london ku taalla oo rohampton la yidhaahdo waxaan ka baxay jaamacadda university of nairobi ayaan ka baxay bachelors degreegeyga taas weeye takhasuskeyna waa political science iyo wax badan anigu waxaan ahay nin muxuu ahaa macallin ah oo muxuu ummadda soomaaliyeed intaan siyaasaddu kusoo biirin iskuol weyn maamulayey oo baydhabo ku lahaa oo isaga aasaasay oo ilaa haddana iskuolkii farqihiisa ay shaqeeyaan wax badan oon bulshada u qabtay intaan xildhibaan ahaa intaan wasiir ahaa intaan macallin ahaa inta aan ku dhex jiray howlaha ummadda soomaaliyeed loogu adeegayo khibrad badan iyo waayo aragnimo badan iyo muxuu ahay wax badan oo ummadda soomaaliyeed dan u ah ayaan ka shaqeeyey waayo aragnimadana waan ka kasbaday baarlamaankeena soomaaliyeed maanta marxaladda uu marayo waa marxalad muxuu ah runtii aad iyo aad loogu hanweyn yahay inuu wax badan ku soo kordhiyo geedi socodka dhismaha qarannimada soomaaliyeed baarlamaanka soomaaliyeed waa tiirka aasaaska u ah dhismaha dowladnimada hay-adaha dowladda waa hay-adda hooyo u ah waa hay-adda tusaale u ah waa hay-adda la xisaabtanta toosisa waa hay-adda lagaga daydo kuna ilaalisa hay-adaha kale shaqooyinka qaranka loo qabanayo ama ummadda loogu adeegayo baarlamaanka marka inuu caafimaad qabo inuu muxuu ahaa horumar gaaro inuu awood leeyahay xildhibaanada in muxuu ahaa ay muxuu ahaa ay u leeyihiin awood iyo karaamadooda iyo xasaanadooda iyo sharaftooda ay muxuu ahay huwan yihiin oo ummadda soomaliyeed u dhiibatay mid muujinaya inuu yahay baarlamaan ka madax bannaan hay-adaha dowladda qiibahooda kale si ay isku dheelitiraan awoodaha maxaa yeelay systemka isdheelitirka awoodaha waa lagama maarmaan waana muhiim wuxuu u yahay muxuu system of checks and balances ba afka qalaad lagu yidhahdaa waa system aad iyo aad muhiim ah waxaana xaqiijiya baarlamaanka golaha shacabka ayaa xaqiijiya baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu wada shaqayn la leeyahay hay-adaha dowladda dhammaantood wada shaqayn caafimaad qabta hadday tahay golaha xukuumadda hadday tahay madaxtooyada hadday tahay garsoorka iyo haddii uu yahay aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyeed wuxuuna matelaa shacabka soomaaliyeed waana ku kalsoon yihiin waana ku qanacsan yihiin eegis baynu ku hayaan ishay ku hayaan sida baarlamaanka u dhaqmayo baarlamaanka soomaaliyeed ma laha mucaarad iyo muxaafad ma laha baarlamaanka soomaaliyeed waa mid waa hal xabo waa golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliyeed xildhibaankuna ra'yigiisa waxaa waaye isaga oo ilaalinaya sharciga dastuurka iyo xeer hosaadka iyo shuruucda dalka u degsan isagoo ilaalinaya xor buu u yahay fikirkiisa fikirkooda oo ay ku kala gedisan yihiin waxay ku kala baxayaan si dimuqraadi ah dhexdhexaadnimo ah oo nidaam ah oo dadkuna ay ku qanci karaan in arrintaa loo maamulay si waafaqsan sharciga dalka u degsan iyo dib u dhiska qarannimada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed matalaada la matalayo wax u dhigma inay yihiin marka taas ayaan muxuu ahaa go'aansaday inaanan xilligan ka aamusi karin maadaama aan halka muddadaas ku jiray muddada intaas khibrad aan u leeyahay aan u jeedno marxaladda aan marayna maanta halka aan taagannahay inay u baahan tahay in muxuu ahay loo istaago ay u baahan tahay iyada oo xildhibaanada iyo muxuu ahay dhammaan ummadda soomaaliyeed la iskaashanayo hay-adaha oo dhan ay iskaashanayaan aniga marka waxaan diyaar u ahay inaan marxaladdan naga gudbiyo oo aan muxuu ahay u noqdo baarlamaanka mid u dhexeeya oo moderatora oo waxay u baahan yihiin oo waajibaada oo saaran si sharaf leh ay u gutaan iyaga oo xuquuqda ay leeyihiin oo waajibaadkaas ku gudanayaanna ay tahay mid lagama maarmaana oo muqadas ah in ay muxuu ahay kaga maarmaan hay-adaha kale aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu